degmada heliwaa gaar ahaan xaafadda soos ee magaalada muqdisho ayaa xarigga looga jaray masjid cusub oo loogu magacdaray masjidul rawda oo ay dhiseen walaalo muxsiniina daafurka masjidka ayaa waxaa ka qayb galay bulshada xaafadda culimada iyo marti sharaf kale oo badan qaar ka mid a bulshada xaafadda iyo culimada gacanta ku haysa masjidka ayaa ka hadlay xafladda xarig jarka dadka deegaanka ah ee nasiibka u helay masjidkan sidaan loo daryeelay si adag loo dhisay si aad u farsamo fiican loo dhisay in aan aad looga faa'iidaysto duruusta la soo xaadiro ilmaha la keeno dadka waaweyn yimaadaan laga faa'iidaysto tan kalena masjidka la ilaaliyo waman yucadim shacaa'ir allaah fa innaha min taqwa alquluub ilaahay diinkiisa calaamaduu leeya calaamadaha islaamka lagu yaqaano masaajiddu kuwa ugu waaweyn ka midi oo noo soo qaaday ilaa biyaanteerka noo keentay aasaaska noo soo qaaday maxaan ku idhaahdaa ajar iyo xasanaan ilaa ka siiyo mudnaantay waa nalala shaqeeyey culamaa u diin fara badan ayaa nala shaqaysay dadweynaha xaafaddana aad iyo aad ayay noola shaqeeyeen intii ka qayb qaadatay fikir iyo wax walba ka qaybata ajar iyo xasanaad allaa ka siiyo midda kale oon raacinayo waxaa weeye masjid waa la dhisay ha laga taga ma aha waa in la joogaa waa in la camiraa waa in heegan lagu ahaadaa taasaa muhiimadda koowaad ah middaas ayaa muhiimadda koowaad ah midda kale masjid keliya ma ahee waxaa ka fura madaariis fara badan ayaa ka fura meesha berrio ugu soo horraysa walaalayaal waxaan isu dardaarmaynaa masaajidda aan camirno oo jumcaha dayaca aan ka dayno aan u soo horumarno waxaan si gaara ula hadlayaa walaalaha dhallinyarada walaalayaalo waxaan idinku naseexaynayaa ilaahay ka baqa masaajidda xurmadooda ha la dhowro geymka iyo filimada yaan lagu fiirsannin waa meel qurxoon oo jidboora ku yaaloo ka soocan carradii kale intaad tidhaahdaan ood soo fadhiisataan walaalayaal ilaahay ha looga baqo yaan filimaanta lagu fiirsanin yaan sheekada lala soo aadin siday culimmadu noo sheeganood maqlayseen culimmada degmada hiliwaa ayaa aada ugu faraxay masjidka laga hirgeliyey degmada iyagoona bulshada ugu baaqay in la ilaaliyo masjidka cusub